ثالثها ثالث الأقوال واشا midkaada saddexaad waxaa weeyaan tuqbalu ziyaadadii waa la aqbalayaa min غayri man hazala yani min غayri man اktatar hadduu qofka kale ziyaadada keenayo uu kii naqsiga keena isagu aanu ahayn ee qof kaleo isaguna naqsi uun ku wariya uu kankadu ziyaado kala yimid oo kana ziyaada unu ku wariya ka kale naqsi uu ku wariya waa la aqbalayaa laa minman hazala yani minman اktasar qofka اkhtisaarka ku wariya hadduu mar kale isagu ziyaado ku wariya lama aqbalayo saddexdaa marka qowl ayaa jirta waqiila waxaa la yidhi isagii un kii keligii labada goor ku wariyey ee marna ziyaad marna nafs ku wariyey in kaana hadduu yahay xamala fii kulli majlisin bacdan laba majlis oo kale gabtantu ku wariyey midba bacdi uu ku wariyey oo qol iyadoo naaqas uu wariyey oo maqlay uu ku wariyey uu ku maqlay qolna iyadoo ziyaadada leh waa la aqbalaya aw yaddaci nisyaana yaddaciihi ama nisyaan uu sheeganayo oo markii uu ziyaadada ku wariyey uu yidhi markii hore maasaan u warin weyda hortiina yii u yidhi waan ilaaway taana waa la aqbalayaa tuqbal waa la aqbalayaa wa ilaa haddayna labada midna ahayn ta yutawaqaf fiihi waa laga joogsanayaa oo ziyaadadaas lamana radinayo lamana aqbalayo wa qiila in akara xalfaha hadduu xalafkada badiyo oo isaga oo inta badan lagu aqoon jiray inuu ziyaadada lacanteeda ku wariyo mar uu ziyaadada ku wariyo turaddu waa la radinaya haddiise ay isla seen eeg yihiin ama ziyaadadu badan tahay waa la aqbalaya marka macnaheedu weeyaan wa qiila fiima in rawaa kullan cadad hadduu kolka hadda waxaa weeya qofkii ayna isku mid ahayn raawiga ziyaadadii iyo raawiga nafsigu in rawaa haddii uu wariyo kullan mid walbaba cadadun tira ay wariyaan oo ziyaadadana tira ay wariyaan naqsigana ziyaada cadad ay wariyaan kolkaas aw in kaana hadduu yaha man yaxdifa ziyaadada kuwa goynayaa laa yakfulu can milihaa fii caada laa tuqbal la aqbali maaya dadkan kale ziyaadada ku wariyey ziyaada la-aanta kuwa ku wariyey haddii cadad fara badan oo aan loo malaynayn sida caadada ay intan oo dhan wada ilaaween hadday yihiin ziyaadada lama aqbalayo wa qiila laa id laa tufiidu xukman lama aqbalayo markayna xukun faa'iidaynaynin ayaan la aqbalaynin mise xukun faa'idaynaysa marka waa la aqbalaya weeyaan wa qiila hud maa lam tugayir naqman haddayna naqmul kalaam ayna ziyaadadana ayna doorinaynin oo hadalkii naqsiga kuwa ku wariyey say u wariyeen kolkii ziyaadatada lagu daro hadalkii nadmigiisa aanu isbedelaynin qaado oo aqbal haddii kaleta markaa aqbali weeyaan wabnu صalaaxi qaala wahuwa lmuctad in khaalafat maalisiqaati fahya rad aw laa fakul tilka biijmaacin wadax wa khalafa aliطlaaqa faqbal fi lasax wabnu صalaaxi qaala wuxuu yidhi wahuwa qowlkaasana almuctadu almuctadu bihi ka la qabsada ah oo kale sida almuctamadahe wuxuu yidhi in khaalafa haddii uu khilaafo maa lisiqaati siqaatu waxa ay wariyeen haddii uu khilaafo fa hiya raddun ziyaadadaas rad weeyaan ziyaadadaas haddii rag siqaada uu khilaafo oo ka fara badan lama aqbalayo aw laa yani in lam tukhaalif haddii ayna khilaafinse faqul tilka ziyaadadaas qaado biijmaacin ijmac ku qaado ijmac wadax oo waadix ah ku qaado buli marka wuxuu leeyahay haddii ziyaada qofkii fiqaha ziyaadadiisu hadday fiqaa kale ay khilaafto oo kaa rajaxsan lama aqbalaya haddii kaleta waa la qaadana waliba waa ijmac buu leeyahay wa khaalafa aliطlaaqa iطlaaqii buu khilaafay ibnu salaax oo muxuu ahay wuxuu ku qayday inuu siqaaq uu khilaafo ayuu ku qayday faaqbal aqbal fi lasax hadalka ra'yigiisa ibnu salaax aqbal buu leey fi lasax almucallu almucallu aw almucallal labadaba waa la yidha iyo macluul intaba waa la yidhaha waa ku banaan yihiintuba wacillat lxadiisi asbaabun khafat taqdaxu fi sixatihi xaysu wafat maca kownihi daahiruhu salaama فليحدد المعلما قد رامه لما رؤي فيه علة, علة تقدح في صحته بعد سلامة تفي يدركها الحافظ بالتفرد والخلف مع قرائن فيهتدي بالوهم بالإرسال أو بالوقف أو تداخل بين حديثين حكوا بحيث يقوى ما يظن فقضى بضعفه أو رابه فأعرضى وليه وعلة الحديث حديث الذي أسباب أسباب ويان خفض يعني خفض قرصونتي تقدح وعيبيسة حديث في صحته حديث صحته عيبيسة تاس ويان حين وفد يعني حين جاء مركب فيه الأسباب تاس مع كونه حديث أهشيسي ظاهره سيدا كم وتاء سلامة منها إنه كفر يوي يعني تعي كاسا إلا الليلها marka taas waa tacriif lcilla marka tacriifu lmucallim muxuu yahay marka wuxuu leehay falyaxdud ha xadeeyo yani ha tacriifiyo almucalla xadiidka mucallimka la yidhaaho man qad raamahu qofkii dalbaayo qofkii rabaa inuu tacriifiyo haku tacriifiyo inuu yidhaaho maa ru'iya fiihi waxa lagu arkay weeyaan xadiidka lagu arkay cilatun cilo lagu arkay ciladaasoo taqdaxu fii sixatihi maca salaamatihi yani daahiran salaamadaasoo tafi yani taji imaanays salaamaadka tafiid iyo wafad iyo waa iska takmilat lbeyt kaasaa marka la yidhaahaa ciladaasoo yudrikuhaa uu haleelayo alxaafidu qofka xaafid axadiidi bitafarudi bisababi tafarud uu ku haleelayo oo uu garanayo mxuu ahay xadiidkankada inuu ninkaasu imaamkaas uu ka warinayo asxaabtiisii kale isagu kala gooni noqday wlkulfi khilaaf uu dadkii kala khilaafay ruwaadda kala khilaafay sababtiisu ku garanaya maca qaraa-inin qaynooyin kale in ay la jiraan oo iyagana wax uu ku garto fayahtadii wuxuu ku hanuunayaa yani uu garanayaa lilwahmi wahmi wuu garanayaa bilirsaali uu ku wahmiyey daawiinkadu aw bilwaqfi uu ku wahmiyey aw tadaakulin bayna xadiitayni ama laba xadiis isdhexgalkood laba xadiis buu ninkan isdhexgeliyay buu odhanayaa oo wuu wahmiyo laba xadiid uu isku daray aan islahayn xakaw way xikaayadeen way sheegeen waa takmila iyaduna bixaytu si ayuu ugu hanuunaya u garanayaa yaqwi fii qalbihi uu ku xoogoobayo maa yadunnu waxa uu malaynaya dannigaasu danni qawi uu ku noqonayo faqadaa bidacfihi uu xukumay markaas inuu daciif yahay aw raabahu waama uu shaki geliyey fa acraba marka uu ka jeedsaday oo uu noqday mutawaqif canhu uu noqday sidaas ku garanaya wاlwajhu fii idraakiha jamcu طuruq wa sabru axwaali الruwaati wاlfiraq wlwajhu kayfiyadu fii idraakiha haleelideeda garashadeeda sida lagu garanaya waxaa weeyaan jamcu طuruq xadiidka طuruqdiisa oo la ururiyo wa sabru axwaali الruwaati yani baxhi iyo taftiish ruwaadda xadiidkan kada xawaashooda la baxsiyo walfiraqi yani yani jamcu firqa weeyaan yani waa iyaguna ruwaadda oo kale ruwaadda un weeyaan yani ruwaadda welisay tabaqaadkooda iyo firaqda ay kala yihiin hiqaadka iyo muxuahay majruuxiinta iyo kuwayaalkaas uu kala shaandheeyo u diraaseeyo sidaas ku garanaya wa gaaliban wuquucaha fi sanadi wa ka xadiidi albasmala fi lmusnadi wwuquucuhaa gaaliba fi lmusnad fi sanad dhicitaankeeda ay dhacdaay wuxuu u badan yahay sanadka inay gasho cilladu wa fi lmusnadi yani fi lmatni matnigana waxaa weeye ka xadiid albasmala xadiid albasmala isaga marka matniga matniga ayay kaga jirta xadiid anas bin malik fi rafci mxuaha fi ljahri bilbasmala wa cadami jahriha aw xadiidkaas marka isagana cillada ku jirta matniga kaga jirta marka matnigana waa gashaa sanadkana waa gashaa waxayse u badan tahay inay matniga gasho inay sanadka gashay u badan tahay wanawaca alxaakimu ajnaas alcilal licashratin kullun biha yaati lkhalal wanawaca alxaakimu xaakim waa noocnooceeyey ajnaas alcilali licashratin toban buu noocnooceeyey toban waa ka badan yihiin buu leeyahay sheekh axmed shaakir xasriga hadalkan suyuudi laga garanayaayo ma aha intuu toban ka sheegay iyuu weliba sheegay inaan tobankaa keliya ku koobnayn tobankaas uu namuudajahaan uu u keenay kullun mid walbaba bihaa yani bisababihaa ya'ti alkhalal naqsi uu ku imaanayo xadiidka uu khalal uga imaanayo toban buu ka dhigay marka wa minhu maa laysa biqaadixin ka an yubdila cadlan bimusaawin xayثu can wa minhu waxaa ka mid a anwaacu lcilalkii maa laysa biqaadixin waxaan sida sida xaqiiqada aan qaadix ahayn marka isaga kankada tacriif alcilaba kuma xaqiiqoobayso laakiin haddana maca daalika cilla ay ugu magacaabaan tasaamuxka aad ka an yubdila cadlan bimusaawin xaytu canna yani xaytu dahara raawigii wariyey buu raawi kalo isaguna cadliga ku bedelaya marka isagu sida xaqiiqada ah ma aha kaasu qaadix ma aha hadduu kan wariyeyna waa cadli hadduu kan wariyeyna waa cadli وربما أعل بالجلي كالقطع للمتصل القوي وربما أعل الحديث حديث in lagu cileeya surooda biاljli shay waadix ah oo ciladuna waa cilada waa kaan u shartinayna inay khafiye ay tahay laakiin kolanka qaarkood iyay shay iska waadix ah ay haddana cilo ka dhigaan kalqaطci goyn maqtuuc laga dhigo lilmutasil اljli lilmutasil اlqawi xadiid mutasil oo qawiya oo la yaqaano uu nin ku warinaya maqtuucnimo ku warinaya munqadicnimo ku warinaya marka taas cillo waadixa weeyaan wlfisqi wlkadibi wlfisqi wاlkidbi wa nawci jarxi warubama qiilat ligayri qadxi kawasli habtin facalى hada ra'w saxa mucalum wahwa fi shaadi xakow wlfisqi waa wixii jeliga ahaa ee lagu laalinayay wاlfisqi faasiqnimo wاlkadibi iyo been waa nawci jarxin nooc min anwac aljarx iyo kale anwac jarxigii kale anwac ka mid a ba iyagana mxuaha lagu iclaaliyaa warubama qiilat in la yidhaaho cilada lagu sheegaa surooda ligayri اqadxi waxaan qadxi ahayn waxaan qadxi ahayn in qadxi lagu sheego oo cilo laga dhigo ayaa iska surooda cilo lagu magacaabo ka wasli habtin nin sabti ah yani cadli ah wasligiisii xadiia mutasilu ka dhigo facalaa haada kan haddii aynu ku soconno oo shee hayru qaadixa in cilaa xadiidka looga dhiga aynu ku soconno ra-ow waxay arkeen muxadisiintu saxa mucallun xadiid la cilaaliyeeyu cilo la geliyeeyu inuu saxiix yahay marka waana muctal waana mucal waana saxiix mucal waa yahay oo markaas qofkan kada wasligiisa ayaa cilo laga lagu sheegay waana saxiixo dee ninkan kada kol hadduu tabti yahay wasligiisaas waxba uma dhimaayay wa huwa ra'yigaasuna hakawhu fi shaad shaadkan isna ku xikaayadoona waa sheegeeno inuu jiro shaad saxiixi isaguna jira wanasu qad adrajahu fi lcilali katirmidi wakusahu bilcamali wa adraja wuxuu dhex geliyey oo uu ku sheegay atirmidiyu annaska fi lcilal naska naskiga ayuu cillo ku sheegaa tirmidi cillo ka dhigaa cillo ku magacaabaa wakhusahu cilada ciladaas ku khaasyaal bilcamali marka kolkuu leeyahay xadiidkan kadu ciluu leeyahay waa mansuuq uu yidhaaho yani ciluu leeyahay wuxuu ka mada yani laguna camalfalay camal uma suubada buu ka wada ee ciladii isilaaxiga ahayd kama wado almuarib maktalafat wujuhuhu xayثu warad min waaxidin aw fawqu matnan aw sanad wala murajaxahu wاlmuطaribu wahuwa litadciif اlxadiiثi muujibu uu leeyahay ma xadiidkii اkhtalafat wujuhuhu wajiyaalkiis kayfiyaaskiisu ay iskhilaafaan xayثu warada kolkuu ku soo arooro min waaxidin qof keliya ka soo arooro ow fawqu ama wax ka sareeyaani ka badan oo nin keliya isagii naftiisii iskhilaafaya ama hal wax ka badan baa iskhilaafaya matnan matniga uu ikhtilaafkaasu ku soo arooro ow sanadan uu ku soo arooro walaa murajixa lihadihi اlwujuh wax kale rajaxaana aanu jirin huwa almuaribu kaasa muarib la yidhaahaa marka muaribku waxa weeyaan xadiidka riwaayaadkiisa isku khilaafto matniga ama sanadka isku khilaafto hal nin keliya ikhtilaafkaas uu ka dhacay ama wax ka badan uu ka dhacay wax duruqda kala rajaxaana aanu jirin haddii duruqda kala rajaxanta waa keeni doonaa inaan la odhanaynin idraab aan lagu magacaabaynin ee midda raajixa moyta kale ama ay noqon doonto shaad ay noqon doonto ama ay noqon doonto ki kale ee muxuu ahaye munkar ay noqon doonto uu sheegi doona wahuwa iضiraabkaasuna muujibun yani muqtadir mid keena weeyaan litadciif اlxadiidi xadiidka daciifintiisu keena xadiidka daciif uu ka dhiga ilaa ida makhtalafuu fi ismin aw ab bihiqatin fahuwa صaxiixu muضarib wuxuu leeyahay ilaa ida اkhtalafuu inay isku khilaafaan mooyaane wujuhda khilaafkeed uu ka yimid fi ismin magac aw abin lihiqa fi ismin lihiqatin aw abin lihiqa qof hiqa ah ayay magaciisa isku khilaafayaan hebel baa la odhan jiray ama hebel baa la odhan jiray magac kaliya isku khilaafayaan ama abdiisa isku khilaafayaan hebelka xadiidkan wariya waa in hebel maaha in hebel baa la yidhaha ay isku khilaafayaan kolka taasu iyada waxba uma dhoweyso fa huwa saxiixun muarib saxiix muarib uu kaasu noqonaya magaca raawiga ama aabihii kale isku khilaafay oo isaguna hiqa uu yahay kaas baa marka muarib saxiixa noqonaya الزركشي القلب والشذوذ عن والاضطراب في الصحيح والحسن الزركشي يعني قال الزركشي الزركشي بقى وحويلي القلب والشذوذ والاضطراب عن في الصحيح والحسن حديثك مقلوبك ايامك شاهدك ايامك مضطرب فيه بقى صحيح يا حسن كبوا كلام وانا كان هذا الصور شغلني mudarib saxiixa waa kan hadda aynu soo wadnay shaad mucallaq saxiixana waa kanu soo sheegnay marka maqluubka iyo shaadkuna waa sidoo kale buu leeyahay walaysa minu xaydu bacduhaa rajax bal nukru didin aw shuduuduhu wabax waa ixtiraazkii uu tacriifka kusoo sheegay qaydkii kusoo sheegay walaa murajixa uu yidhi ixtiraazkiisii weeyaan marka wuxuu leeyahay walaysa minhu mudaribka ka mid ma aha xaytu rajaxa bacduha qaarkeed markuu rajaxnaado saw ka mid ma aha bal waqaca waxaase dhacay nukru didin qaarna mxuha munkarka dhigidiisii didka middanka raajixa didkiisa oo kan kayru raajixa ah munkarnimadiisii ayaa sugnaatay aw shidooduhu wadaxa waxaa caddaaday nukru didin aw shidooduhu المqلوب الqلب في المتن وفي الإسناaد qر إma بإبdال الذي bه اشتهر بواxد نظيره ليغربa أو جعل إسناaد حديiث اجتبع لآخر وcbسه إغراbا أو منتaxinا kaأهل بغداaد xkw مqلوب xadيiثka l ydhaaho buu tacriifinaya qalbigii masdarkiisa buu tacriifinaya saasuu wuxuu leeyahay alqalbu fi lmatni wa fi lisnaadi alqalbu qara yani istaqara wuu sugnaaday fi lmatni wa fi lisnaadi labada waa kusugnaaday labada waa ku yimaadaan marka isaguna muxuu noqonaya wahuwa ima ibdaalu aladi ishtahara bihi xadiidkan kada riwaayadiisa ninkii ku shuhuroobay oo lagu bedelo biwaaxidi nadiirihi mid lamida ku bedelaya xadiidkii maalan salim bin cabdillahi inuu wariye mashhuurka ku ahaa ayuu nin ku werinaya inuu yahay min riwaayati naafic liyuqriba inuu hariibeeyo hariibku ka dhigo oo dadku ay u qaataan inuu ariiq cusub oo dadka aan la aqoonin inuu ninkanu la yimid oo markaas isaga lasoo qaabilo oo uu shuura yeesho daraaddeed ayuu muxuha ugu bedelayaa aw jacli isnaadi xadiiin ijtabaa xadiis isnaadkii oo kale oo isaga u doortay wuu la imaanaya xadiis la yaqaana buu isnaad gaar ah uu ula imaanaya oo isaga uu iska doortay liaakharin isnaad kale ayuu kula imaanay laba xadiis marka isnaadka isweydaarinayaa wacabsuhu yani kan isnaadkiisiina ki kalu siinaya aw jaclu isnaadin isnaad ka yeelidiisu weeya isnaadi xadiiin xadiid isnaadki uu ka yeelo xadiidka isnaadkaasoo ijtibaa uu doortay liaakhara xadiid kale u yeelo wa cabsuhu cagsigiiso isnaadkan kada isnaadkiisii uu kaa kala siiyo laba xadiid oo isweydaariyo isnaadkoodi weeyaan iqraaban qariibayn ayuu isu weydaarinayaa aw mumtaxinan ama isagoo imtixaanaya qof imtixaanaya kamaa xakaw can ahli bagdad ahli bagdad sidii laga wariyay bukhaari ay u galeen bukhaari siday boqolka xadiid ay isu weydaariyeen ay ugu galeen oo kale imtixaan ay uga jeedeen saasoo kale ay sameynayaan marka hadduu imtixaan uu yahay isagu waa wanaagsan yahay haddiise iqraab uu yahay kolkaas waxaa weeye isagu waa xun yahay wahuwa yusama cindahum bisariqa waqad yakunu lqalbu sahwan aطlaqa wa huwa midkan kada isnaad xadiidkii mid kale la siinayaa yusama cindahum bisariqa sariqa lagu magacaaba cinda almuxadisiin sariqat lxadiid ayaa lagu magacaabaa hadii la yidhaha fulanu kana yasriqu lxadiid macnuhuusi waxaa weeyaan xadiidka isnaadkiisu bedeli jira oo isnaadka siin jiray waqad yakunu lqalbu sahwan qalbigaas inuu sahwi ku yimaadana waa suroodaa sahwigaasoo aطlaqahu qofkankadu isagoo ka fiirsanin uu iska ilaaqay oo xadiidkii sanadkiisa sanad aan ahayn uu siiyo isagoo isagoo malaynayo inuu sanadkiisii yahay sida ku imaan doonta wadcigaba ku imaan doonta oo kale weeyaano waa sida misaalkiisu uu sheegaya ninka thaabit ibn muusa mal waxaan u jeeda jariir jariir ayaa isagoo majlisu thaabit ibn maxaa thaabit albunani majliskiisa la joogo ayuu nin kale oo xajaaj la yidhaahaayo xadiid wariyey sanad ku wariyey marka jariir baa wuxuu u qaatay ninkaas xadiidka warinayaayo inuu thaabit yahay thaabit majliskiiba meeshu ahay nin kaloo xaadir ahaa oo xajaaj la yidhaha baa xadiidka wariyey xadiid ibn la yidhaha xajaaj ibn abi cuthmaan ayaa wariyey markaasuu xadiidkii wuxuu u qaatay inuu yahay can thaabitin can anas ibni maalik sidaasuu marka ku warin jiray ilaa goortii dambe uu saxay muxuu ahaaye nin fahmay oo meesha joogay oo ahaa xamaad ibnu zayd marka alciraaqi fadiisa ku leh jawadahu xamaadun idariir marka xamaad oo isagoo indhoolaba ahaaba muxuahaye yaa qalab bixiyey marka ninkaasu wuxuu uga yimid qalbigaasu qalbi u tacamuday ma aanu ahayne waa qalbi qalad uga dhacay buu ahaa hataa xamaad markii loo sheegay oo la yidhi jariir xadiidkan kada sidaasu u wariya waa u cudur daaro wuxuu yidhi wahima abuu nasr waa ku gafay oo muxuu ahaaye mooyaane xadiidkan ma aha e xajaaj oo meesha joogay ayaa xadiidka sidaa noogu wariyay waqad yakunu lqalbu qalbigu inuu noqdo baa suurooda sahwan khata inuu noqdo sahwigaasoo atlaqahu qofkan uu iska idlaaqay oo iska tuuray isagoon ka fiirsanin almudraj wa mudraj lmatni ban bian yulxiqa fi awalihi aw wain wasatin aw tarafi kalaamu raawin ma bilaa faslin wadaa yucrafu bitafsiri fi ukra kada بنفس راو أو إمام ووهى عرفانه في وسط في وقت أو أولها ولو مدرج المتن حديث مدرج كلا إذا مدرج المتن هي مدرج السند بقوا قيبنا إياه لكن السيد شارح إليه في الحقيقة وصوصنا يعون إنه مدرج المتن وياي كمدرج السند نفسه مدرج المتن وصنوانه مركب مدرج المتن midka mudraju matniga la yidhaahaayo bian yulxiqa waa inuu haleeshiiyo fii awalihi xadiidka awalkiisa aw wasatin ama dhexda aw tarafin in lagu haleeshiiyo weeyaan bian yulxaqa kalaamu raawin raawigaasoo ma raawi un ah ama taabicigii ah ama mid kale ah raawi un ruwaadda ka mid ah hadalkiisa in xadiidka lagu daro bilaa faslin kasoo cid la-aan oo aanu mxuaha qaala fulan aanu odhanin oo intii kalaamka nebiga iyo kalaamka raawiga aanu kala faslinin ee uu isku si un u sheego kaasaa marka lagu magacaaba mudraj idraajna marka waa camaliyada wadaa idraajkaasna yucrafu waxaa lagu gartaa bitafsiiri ka soocin fii uqra riwaayo kale riwaayo kale oo kala socday oo hadalkan kada intantaduna inuu kalaamka raawiga uu yahay intantaduna si marfuuca uu yahay u kala socday soo aroorkeed baa lagu garanaya kada sidaasoo kale waxaa lagu gartaa binafsi raawin raawiga caddayntiisi raawigu isaga ah hadduu caddeeyo oo yidhaaho xadiidkaas majliskii isaga markaan sidaa u wariyey ma ahayn sidaas ma ahayn intaasu hadalkii nabiga ma ahe waa hadalkii fulan haduu sidaa yidhaaho isna waa lagu gartaa aw imaamin nafsi imaamin imaam min aimati alxadiid alxufaad almuطaliciin hadduu isaguna caddeeyo uu yidhaaho ee intaas sabcadaasu ma aha xadiidka marfuuca ka mid ma ahe waa kalaamu fulan isagana waa lagu gartaa waawaha yani dacfa waxa daciifa oo sacbi ah irfaanuhu garashadiisii mudrajka fi wastin aw awaliha wasat lxadiid haddii uu ku jiro ama awalka uu ku jiro garashadiisu sacbi weeyaan waana qaliil ee marka idraajku wuxuu u badan yahay aakhir alxadiid ayuu u badan yahay awalka iyo aakhirkana awalka iyo wasadkana waa ka gala iyagana marka kolka garashadooda iyagu waa sacbi wamudraj lisnaadi matnayni rawaa bisanadin liwaaxidin aw daa siwa طرف طرف بإسناد فيروي الكل به أو بعض متن في سواه يشتبه أو قاله جماعة مختلفة في سند فقالهم مؤتلفة ولاية مركا مدرج المتن وقصوا بحر مدرج الإسناد بقرية مركا ومدرج الإسناد مثل مدرج الإسناد كهايو روى إنه وريه ويان متنين لما متن وريه bisanadin liwaaxidin sanad oo mid kelihi uu lahaa ayuu ku warinayaa laba matni oo laba isnaad kala leh ayuu labadoodiiba wuxuu ku warinayaa hal isnaad keliya ku warinayaa awda ama kan weeyaan xadiidkan uu warinayaa siwaa طarafin qطca mooyaane biisnaadin isnaad buu ku warinayaa yani xadiis buu wuxuu ku warinayaa muxuu ahay laba goor nin wariye oo marna uu laba isnaad uu ku wariyey oo isnaadna wuxuu ku wariyey xadiidkii oo kaamil ah isnaadna wuxuu ku wariyey xadiidkii oo qidca mooy ka maqan tahay ayuu ku wariyey markaasu labadii qidcaba wuxuu ku warinayaa kii kaamilka ahba wuxuu ku warinayaa midkii naqsiga lahaa ayuu ku warinayaa fayarwi kulla dhammaan buu warinayaa bihi bisanad sanadkii naqsiga lahaa ayuu ku warinaya nin muxadis ayaa xadiis laba isnaad u leh labada isnaad xadiidkaoo kaamila buu ku wariyaa midna wuxuu ku wariyaa xadiidka oo qidca ka maqan tahay marka sanadkii xadiidka oo qidca ka maqan tahay uu ku wariyey ayuu wuxuu ku warinayaa xadiidkii oo kaamila ku warinaya nin raawi oo kale isa kasii warinaya ka warinaya kaasaa marka isaguna ka mid ah mudrajulmatnigi aw bacda matnin matni bacdigii ayuu wuxuu ku warinayaa fii siwaahu qayrkii buu ku warinaya ishtabi xadiis iyo xadiis barhkii ayuu wuxuu ku warinayaa isnaadkii xadiidkaas u ahaa yani xadiis buu sanadkiisii ku warinayaa markaasuu qidca xadiis matni kale ka mid ah uu dhexgelinaya sidii xadiidkii muxuu ahaa ahaa laa tajasasu walaa xadiidkii noocaas oo kale ahaa laa tabaaqadu walaa tajasasuu walaa kida xadiidkii sidaa ahaa kelima sanadkaas aan ku jirin ayuu ruwaada qaarkood ku soo daray aw qaalahu jamacatun ama jamaca yidhayaan jamaca wariya xadiidka mukhtalifan fi sanadin sanadka iyagoo isku khilaafsan jamaaca xadiidka asaaniid kala gadisan ku warisay faqaala markaasuu haawanka duyidho yani uu wariyey hum iyagu sidaasay ku wariyeen buu yidhi mu'talifan yani muttafaqan iyagu isku khilaafsan dhowr raawiya xadiidka xadiid wada warisay oo midba sanadkiisa gaarka uu ku wariyey ayuu nin isku wada daray oo yidhi hebel iyo hebel iyo hebel baa wariyey sida waasil